barnaamijka dhallinyarada maanta
waacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julayna waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyaan oo ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkanna waxaannu idinku haynaa
waa fannaaniin dhallinyaro ah oo marti ku ah barnaamijka hibada iyaga oo inoo qaadi doona heeso kala duwan
hobaalow hobaala hobeyow hobey waxa u malya ciilqabay ninkay indhadeeqadiisii hobey ardi kale u dhuuftay
xubintii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo hadal ka jeedinayay shirka isbahaysiga nato ee ka dhacay dalka poland ayaa hadalkiisa inta badan ku soo qaatay gudaha dalkan maraykanka waxaana madaxweyne obama uu soo gaabiyey safarkiisa uu ku mari lahaa qaaradda yurub isaga oo la filayo in uu soo gaadho washington caawa madaxweynaha ayaa sheegay inuu maalmaha soo socda u safri doono magaalada dallas ee gobolka texas kadib markii uu martiqaad ka helay maayarka magaaladaasi madaxweyne obama ayaa ka sheegay dalka poland in dalkiisa maraykanku aanay kala qaybin karin dhacdooyinkan oo kale wuxuuna sheegay in dalkiisu uu ku dhisan yahay sees adag oo lagu xallin karo dhibaatooyinkan oo kale marka ay yimaadaan gaar ahaan xiisadaha dhex mara booliska iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay rasaas ayaa mar kale qarqisay caasimadda dalka koonfur suudaan taas oo daba socotay maalmo kadib markii ay dhacday rabshad u dhexaysa kooxo iska soo horjeeda kaas oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof goobjoogayaal ayaa sheegaya in tacshirado ay qarqiyeen qaybo ka mid a caasimadda axaddan maanta ah iyadoo jabhado hore iyo askarta dowladda ay rasaas culus isweydaarsadeen goor sii horreysayna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa soo saartay baaq deg deg ah oo lagu joojinayo xiisadda dalka koonfur suudaan kadib dagaalka ba-an ee bilowday maalin ka hor sanad guurada shanaad ee madax bannaanida dalkaasi duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo inoo hayo ismaaciil xuseen farjar ismaaciil cashay toddobaadkan ugu dambeeyey waxaan ku jiray dhinac ciidda waa gartay oo ciidda weli ma dhammaan weli inagama sii dhammaan waa toddobaadkii ciidda lagu jira toddobaadkii ciidda lagu jiro mar haddii ahayd dee arbacadii baa la ciidaan filaya marka ilaa arbacada kale inta laga gaarayo weli waa la iska ciidaya hadagu weli weli weli ciiddii oo dadka muuqata waa la xashaashaya waayo marka barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan gaalkacyo iyo nooga imanaya wariyaha v o ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wuxuu la kulmay oo waraysi kala duwan la yeeshay qaar ka mid a fanaaniin ka timi magaalada muqdisho oo bandhig faneed u tegay magaalada gaalkacyo marka heeso kala duwan waayo kala duwan waxyaabo kala duwan bay ka sheekeynayaan waa ciiddina waa ay ugu talagaleen saan qiyaasayo ciiday bandhig faneedka ugu talagaleen aad iyo aad marka barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan halkaas ayuu inooga imanaya
xasan waxaad ka mid tahay xidigaha muqdisho gaar ahaan waxaad joogtaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka intaana gudagelin barnaamijkeena gaalkacyo ma safarkii kugu horreeyeybaa mise mar kale hore u timid Een, waa safarkii iigu horeeya oon gaalkacyo imaado
maxaa kuula yaa badnaa gaalkacyo horta waxaa igula yaab badneyd waxaan ka aaminsanaa waxaan maqli jiray gaalkacyo biyaheeda way qaraar yihiin oo waxaa lahaa yeer waxaan arkay biyo macaan waxaa maqlay qoraxda way kulushahayo waa meel kuleyl meeshu waa meel qabow waa la yaabanahay marka wixii dadka ay sheegayeen iyo markaa imaado se waxaan ka arkay ma aqaan waxay ku dhacday
Eh, xaawo waxaad tahay gabar dhalinyaro ah magaalada muqdishoad ka timaadeen fanaaniinta xidigaha magaalada muqdishoad ka mid tihiin Eh, gaalkacyo socdaalkiinan aad ku timaadeen muxuu ku qotamaa in socdaalka sida hore lagugu sheegay waaye waa isdhexgalka bulshada soomaaliyeed in fanaaniinta xidigaha muqdisho waa fanaaniin soomaaliyeed oo dhalinyara oo wax taakuleeya iyo wax in garab istaaga dowlada aysan jirin fanaaniinta maadaama aan dhallinyaranahay waxaan had iyo jeer u taaganahay inaan u qabno dalkeena wax inaan baraarujino inaan isdhexgalka bulshada dadka aan tusno soomaali in la wada yahay oo isku diin isku dad walaalo isku een, degmo isku gobol aan nahay soomaaliya oo dhanna aan soo wada marnay insha allah gaalkacyo maana xaggee kaloo idiin qorshaysan soomaaliya oo dhan haddii ilaahay idmo inta gobol soomaali ah
bandhigaas maxaad uga qaybgeli doontaan maxayse tahay fariinta bandhiga uu xambaarsan yahay ee bulshada aad u gudbinaysaan xidigihii muqdisho haddaad tihiin horta midda ugu horeysa oo muhiimka ah oo rabno inay bulshada aragto waa inay ogaadaan gaalkacyo inaysan ahayn meel codaa- een, colaadeed inay meel amniya tahay meel dad sharaf leh oo martida soo dhaweeya ay joogaan meel dad dowladnimada jecel ay joogaan waxaa horta igu qaaliya uun salaamaya maayar ku-xigeenka cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay waa nin dhalinyara oo raba inuu tuso inay meel amni tahay gaalkacyo dadka dhalinyarada waxaa rajeynaynaa fanaaniinta kale soomaaliyeed inay imaadaan oo bandhigyo ku qabtaan inay koox meesha way leedahay inay sii dhi- dhiirigelin sii helaan intaasaan rajeynaya insha allah heese badanaad idiin qorshaysan haddii aad noo kala xusho heesahaaga maxaa noo dooqi lahayd horta heesta ugu horeysa waxaa lahaa barasho waa hees jaceyla waa hees qofka markay een, dhali- labada qof oo dhalinyarada markay isbaranayaan lab- maalmaha ugu hore way isxiiseeyaan sida caadada wiilasheena soomaaliyeedna gabadha waxay koolkooliyaa maalmaha hore heesta taasay ka hadleysaa Eh, waa laba qof oo isbaranaysa yaa sameeyey heesta miraayada ereyada waxaa leh abwaan jabane cabdi jabane laxanka waxaa leh mustafa awgeedo Eh, xaawa heesta barasho Eh, dhalinyaro isbaranaysa bacdal xiise la kala tegaya bal marka hore miraha heesta inoo qaad
kalgacaylku waa boogo ka dhex bero ma aadmiga ruuxii uu marbeegsado kama baxo bukaan socod ballantiyo axadiga ruux iska baalmaraa jira beeneeya caashaqa Ma fahantay?
kalgacaylku waa koob ka dhex bero ma'aadmiga ruuxiyo marbeegsado kama baxo u kaa soco kalgacaylku waa boob ka dhex bero ma'aadmiga ruuxiyo marbeegsado kama baxo u kaa soco qolantiyo axadiga ruux iska baalmaraa jira beeneeya caashiqa qolantiyo axadiga ruux iska baalmaraa jira beeneeya caashiqa aniguna beryahan beryahan nafta kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nafsi inuu ka beerye baahida aan ku qabeen la basaastay inaan yaho ama been karaaye iga bixi badweentani watanbaraashadani kaga dhigay baraariya farxa baaqi noqotee watan baraashadani kaga dhigay baraariyo farxa baaqi noqotee aniguna beryahan beryahan dhafka kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nabsi inuu ka beerme aniguna beryahan beryahan dhafka kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nafsi inuu ka beerme aniguna beryahan beryahan dhafka kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nafsi inuu ka beerme
salaam waxaan ku dhihi lahaa waxaa tahay boqoradii codka ee xawa fanka mahidaad u lahayd oo dhinaca waalidiinta iyo halkaas baad ka keentay mise waxaa jiray fanku wax kugu riixay oo dareen ah ee naftaada xambaarsanayd markaas horta soomaalidoo dhan aaba dhal fanan iska ah in awoowayaasheena inta anag awoowayaasheena saddexaad iyo afraad waxay soo dhiili jireen ciyaar dhaqameed soomaalida dhanaa dhal fanan iska ah
Ee, adiga maxaa si gaara kuugu xambaaray aniga si gaar waxa igu xambaaray waxaan kuba- kusoo barbaaray ekisfii hore waxaan darisinaa abwaaniintii fanaaniintii hore dadkii hore waa dareemi kartaa ekisfii horeba haddaan kusoo barbaaray inaan dhal fanaan daris la ahay kan meel kama fujis meel dheer kamaba jiraba Ee, yaad hiigsanaysaa ood is leedahay ee, maadaama fankii hore aada soo aragtay qof hebel ayaad fankiisa hiigsan kartaa aniga waxaan jeclahay qadradda herheesaheeda waxaan jeclahay insha allah mustaqbalka meesha iyada ay ka gaartay inaan ka gaaro haddii ilaahay idmo
maxamed axmed shareeca waxa uu ka mid yahay xidigaha fanaaniinta muqdisho ee gaalkacyo ku sugan walaal waa ku dhowahay maasha allah Ee, gaalkacana waa meel aada iyo aada u qurux badan oo aada iyo aada maasha allah u ah Ee, markaan imidoon oo hawada aan arkay waxaan ma jeclaystayba inaan iska dego
gaaro kusoo jiita maajira wallaahi aada iyo aada waa waxaa soo jiitay habka bulshada ay u socoto sida ay ay nabadda u tahay sida ay isku jecel yihiin boqolkiiba boqol ee, waxaan rabaa ee, maxaa kaloo ugu talagasha bandhig inaa uga qayb gashid
wallaahi heese fara heese fara badan aan wadnaa ee, riwaayado badan waan wadnaa majaajalooyin badan waan wadnaa Ee, haddaa mid noo soo qabatid heesaha aada ee, bulshada reer gaalkacyo haysid Ee, heesaha aan aan bulshada reer gaalka aan aan jeclahay inaan la wadaago ee, waa hees aan aada u jeclahay ee, iina suurto gelisay inaan fankeyga kor u qaado waa heesta keliya oo fankeyga aan heesahayga ugu jeclahay maxaa yeelay waa heesta keliya oo ii tilmaamtay inaan macnaha ee, lay aan- laygu ansixiyey inaan fanaan ahay oo aan tartanka heesaha hirgalay aan uga qayb galay Ee, waa hees welisaqa ah oo qaybna dhaqanka ah ee, oo welisaqadii ee, ciyaari jireen odayaashayni hidaha waa ka qaybna ka ah hees caadi ah oo oo- oo muusig caadi ah heestaas yaa sameeyey heestaas waxaa sameeyey macalinkayga abwaankayga qaaliga ah wax badan yacni hidaha iyo dhaqanka isoo baray fanka in badan igu soo dhiirogeliyey in badan isoo garab qabtay cabdi maxamuud jacaf oo qof walba ay taqaano ereydadeeda iyo laxankeeda asaga iskale Eh, codkana anigaa qaadayo muusigana waxaa iskale ilaahay u naxariistay maxamed weli xasan macow
heestaas bal haddaad erayadeeda kelmada naga maqashiisid Eh, heestaas waa waa hees aad iyo aad u dheer laakiin me- qaybta dhaqankaan kaga soo qabanaa waxay leedahay hobe ah, hobaalow hobaala hobeyo ah, hobey waxa u maliya cilqabay ah, ninkay indha deeqadiisii ah, hobey ardi kale u dhooftay ah, awoodu ku tagaana heli karine heestaas dareen gaaray kugu xambaarsan tahay aad iyo aad aad iyo aad waa heesta keliya oo aan aan libintaydii ku gaaray oo ii tilmaamtay inaan aan ahay fanaan bulshadana aan aan aan wax u- u jeedi karo bulshadana aan wax tusi karo Eh, marka hore dadku fanaaniintu waa way kala yihiin dad dadna waxay kusoo galaan fanka heesaha hirgalay dadna eh, ah, wa- waalidiintooda baa soo garab qabto oo fanaaniin yacni kasoo bilaabo hoos kasoo bilaabo ah Eh, dadna maslaxaas ay yimaadaan dadla ayagoo heesaya unbaa la arkaa mar marka eh, waa heesta keliya oo ah, igu dhiiragelisay yacni oo oo iga dhigtay inaan ahay fanaan rasmi ah oo oo- oo- oo mxuu ahaa koobkiisi qaatay eh, heeskaasna kaalinta koowaad ku galay
hobaalow hobaala hobeyow hobey waxa u malyacil qabay ninkay indha deeqadiisiiye hobey ardi kale u dhooftaaye awoodu ku tagaana heli karine iskamaan iskamaan ammaanine inantu way ideeqdeen ayadoo kaleetana kuma arag adduunyada iskamaan iskamaan ammaanine inantu way ideeqdeen ayadoo kaleetana kuma arag adduunyada hablaha aynigeeda waa midaan ka eegto ifka ugu jeclaaye allahayow allahayow amaane
nadar maxamed cilmi waxa ay ka mid tahay kooxda xidigaha magaalada muqdisho ee ku sugan gaalkacyo marka ugu horeysa nadal soo dhawow v o eda marka xigtana ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda som- muslimiinta meel walibay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak soomaali maxamed meesha joogto ciid mubaarak Ee, nadal sidoo kale aadna waad salaaman tahay ee, adiga iyo weliba ee, magaalada muqdisho dadkii aada uga soo tagtay Ee, marka xigta magaalada gaalkacyo safarkii kugu horreeyey oo aad timaadid miya
haa cabdiwaxid een, safarkii igu horreeyay ee gaalkacyo aan imaado waay waana mid aan ku qancay oo aad iyo aad ii farxad geliyey runta marka aan ka hadlo Een, waxaan rajeynayaa insha allah inaan mar kale usoo laabto intaan dadka kasoo dhuunto fanaaniinta aan kasoo dhuunto keligay inaa imaadaan baan rajeynaya laakiin way iga soo fakata siray ahayd Ee, nadal heesta samir intaana gelin cidda samaysay ee, heesta sidaad u qaadi doontid miraheeda intaan aana gudagelin yaa la samarsiinayaa wallaahi heestan qof nafteeda sabarsiinayso oo yacni qof marka aad maxaa la yiraahdaa adiga sawdkiisa aad ka dhigato sahay ee aad mar walba daryeesho oo danayso ood maxaa la yirahdaa haddii qofkii sida la rabo uu noqon waayo s- een, naftayda usamir baan yiraahdaa oo usamir baan yiraahdaa yacni haddaa adiga naftaada usamir aada dhihin qofkii aad rabtay waxba m- heer ma gaaraysid laakiin muhiimadda waxay tahay inaad adiga isa sabarsiisid oo wanaagga adiga aada isku sheegtid marka xumaan uu sameeyo qofkaas hadaa adiga wanaag isku sheegtid waxaa waa guuleysanaysaa sidaa maleynaa hawshaadii eh, waa ka miro dhalaysa saas Eh, heesta yaa sameeyey marka heestan waxaa iskala jabanaa cabdi jabane maraheeda iyo laxankeedaba muusigeeda waxaa tumay cabdi abiib axmed cabdiraaxeeye oo joogo maxaa layirahdaa hadda somalilan oo aad iyo aad aan u salaamaya jabana aad aan u salaamaya fanaaniinta soomaaliyeed meel walibay joogto abwaanada muuseeshinada waan salaamaya dhammaan Eh, miraha heestaasi samir ee la samirsiinaya nafta sawdkaaga inanyow sawdkaaga inanyow naftan sahay ka dhigate jacaylkaagu saanyadaye igu xiray igu xiray silsilad bira ku sugaysa kelihiga kaalay kaalay waxay sugaysaa soosi baybi kaalay kaalay waxay sugaysaa soosi
silsilada maan ka furno
lagama furi karo jecel hadduu mar silsilad kugu xirto qofka kugu xira kaa furi kara
adigoon la socon halkaan saldhiga siduu xaalku igu yahay jacaylkani sidana markan kugu sahwiyo samir baan idhaahdaa naftayda yu samir baan idhaahdaa samir baan idhaahdaa naftayda yu samir baan idhaahdaa adigoon la socon halkaan saldhiga siduu xaalku igu yahay jacaylkani sidana markan kugu sahwiyo samir baan idhaahdaa naftayda yu samir baan idhaahdaa samir baan idhaahdaa naftayda yu samir baan idhaahdaa sababtiisa caashaqa soo doonadii gayaanka ragna suurad kula simane sababtiisa caashaqa sababtiisa caashaqa soo doonadii gayaanka ragna suurad kula simane sidan aniga sidan adiga ku rabo ma ku sahiray gacanto hedhe hedhe masalugay awga baybi hedhe hedhe masalugay awga sidan aniga sidan adiga ku rabo ma ku sahiray gacanto hedhe hedhe masalugay awga moha hedhe hedhe masalugay awga adigoon la socon halkaan saldhiga siduu xaalku igu yahay jacaylkana sidana markan kugu sahwiyo samir baan idhaahdaa naftayda u samir baan idhaahdaa samir baan idhaahdaa naftayda u samir baan idhaahdaa adigoon la socon halkaan saldhiga siduu xaalku igu yahay jacaylkana sidana markan kugu sahwiyo samir baan idhaahdaa naftayda u samir baan idhaahdaa suga baan idhaahdaa sadkaagii u samir baan idhaahdaa nawaal aad baad mahadsan tahay
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaa ku eg barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurkana waxaa magaalada gaalkacyo ku diyaariya waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo